barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efmyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com
dohur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin isniina sagaalka bisha maarso sanadka labada kun iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii barka duhurnimo halka washingtonna ay tahay lixdii iyo barkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya axmed cali sheekh iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan
qodobada aad idaacaddeena ku maqli doontaan waxaa ka mid ah qaar ka mid ah ardayda soomaaliyeed ee turkiga wax ku barta oo ka faa'iidaystay barnaamijyo u suurageliyey in ay qaybo ka mid a waxbarashadooda kusoo qaataan dalal ku yaala yurub su-aalaha ugu badan oo hadda xilliga a soo laabtay xilliga waxbarashada ku jira liweydiina ay ka mid ahayd shimee isdhiibi rabtaa shimee rabtaa wadanka aad degi rabtaa inaad qorshaysad yurub laakiin muhiimadda hadafkeyga ma ahayn in aa yurub a ku noolaado ama si sharci daro ama qaxootinimo a ugu noolaado muhiimadeeda wuxuu ahaa inaa cilmi kasoo kororsado kadibna kasoo laabto cilmiga a kasoo kororsadana wadankeyga adib ugu celiyo waxaan kaloo idiin haynaa wiil dalka jabuuti ku soo kordhiyey farsamo cusub oo ah inuu taayarada baabuurta ka sameeyo kuraasta iyo fadhiyada guryaha kaalimihii heesaha ayaa sidoo kale qayb ka ah barnaamijka mililxada quruxdiyo inantan ma jeertaay muuqaagu
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida
ra-iisul wasaaraha suudaan cabdalla xamdoog ayaa isaga oo aanay wax dhibaato ah gaarin ka badbaaday isku day lagu dili lahaa iyada oo qarax la adeegsanayo sida uu sheegay kaaliyihiisa qarax ayaa haleelay baabuurka ra-iisul wasaare cabdalla xamdoog balse ilaah mahadii cidna wax kuma noqon ayuu yidhi cali bakiid oo ah agaasimaha xafiiska ra-iisul wasaaraha wasiir ka tirsan xukuumadda xamdoog ayaa sidoo kale xaqiijiyey in ra-iisul wasaaraha uu ka baxsada weerarka oo ka dhacay magaalada caasimadda ah ee khartuum muuqaalo uu baahiyey telefishinka dowladda ayaa muujinayay laba baabuur oo waxyeelo ay ka soo gaartay qaraxa oo ka dhacay degmada khobeer ee waqooyiga bari ee bartamaha khartuum telefishinka dowladdu waxa uu sheegay in kolonyada xamdoog la beegsaday hase yeeshee uu imika bad qabo loona kixiyey goob ammaan ah qoyskiisa ayaa sidoo kale u xaqiijiyey wakaaladda wararka a p in ra-isul wasaaraha uu bad qabo cabdalla xamdoog ayaa waxaa ra-isul wasaare loo magacaabay bishii agost kadib markii dibadbaxayaasha dimuqraadiyad doonka ah ee suudaan ay ku qasbeen militariga in xilka laga qaado madaxweyne cumar albashiir bishii abriil laguna bedelo dowlad rayid ah dhoofinta hubka ee caalamka ayaa sare u kacday kadib markii uu kordhay dalabka ka imanaya dalalka dagaaladu ay ka socdaan waxaana sidaas isniinta maanta ah sheegay cilmi baarayaal ku sugan dalka sweden dalka maraykanka ayaa ah kan ugu badan ee hubka dhoofiya caalamka waxaana sii dheereeyey ka horeyntiisa dalka ruushka oo ah kan ku xiga shantii sano ee u dhexeysay ilaa dhoofinta hubka ee caalamka ayaa sare u kacday shan dhibic shan boqolkiiba marka loo eego ilaa sida uu sheegay machadka daraasaada nabadda caalamka ee sibri ee fadhigiisu yahay magaalada stockholm hubka laga soo dhoofiyo maraykanka ayaa sare u kacay saddex iyo labaatan boqolkiiba taasi oo saamiga maraykanku ku leeyahay dhoofinta hubka caalamka ka dhigtay lix iyo soddon boqolkiiba intii u dhexeysay labada kun iyo shan iyo tobankii ilaa labada kun iyo sagaal iyo tobankii maraykanka ayaa hub culus u dhoofiyey lix iyo sagaashan dal oo caalamka ka mida kalabar hubka maraykanku dhoofiyey waxaa la gaarsiiyey dalalka bariga dhexe iyada oo bar ka mida hubkaasina la geeyey dalka sacuudi arabiya oo ah dalka ugu badan caalamka ee hubka soo iibsada
intaasi aynu ku dhaafno warkii dunida dhegeystayaal waxaad kala socoteen laanta af soomaaliga ee v o a dalka turkiga waxaa wax ku barta arday badan oo soomaali ah kuwaasi oo isugu jira qaar dhigta dugsiyada hoose ilaa heerka sare ee jaamacadaha dadkaasi qaarkood ayaa ka faa'iideysta barnaamijyo ardayda iswadaarsiga ah oo ka dhexeeya jaamacadaha turkiga iyo kuwa dalalka midooda yurub barnaamijkaasi oo loo yaqaano erasmus ayaa ujeedkiisu yahay in ardayda wax ka barata turkiga ay khibrad isugu jirta waxbarasho iyo waayo aragnimo kusoo qaataan yurub ardayda khibradaasi yurub kusoo qaatay ee kadibna turkiga dib ugu soo laabtay waxaa ka mid ah maxamed ciise ibraahim oo ku nool magaalada istanbul
waxaaba ardayda soomaaliyeed guud ahaan xilligii dowladda turkiga ee gacan siisa soomaaliya labada kun iyo toban iyo kood xilligii ka dambeeyay soomaaliya arday badan oo a imaadeen soomaali ah oo turkiya waxbarasho usoo doonteen ardaydana way kala duwan yihiin haddadana aaday usoo badanayaan sanad sanadka sii dambeeyo dad uu imaanayo waxbarashada bajulark ha noqoto marka digriga iyo inta badan iyo b h d-ga oo oo aada usoo badanayo marka aada sanad sanad ka dambeeyo waxa waaye ardayda intadan waxbarasho kala duwan ay umaanayo ayagoo luuqadaha kala duwan ku baranayo adiga maxaa barataa jaamacadeesa dhigataa anigoo ah maxamed waxaan bartaa maadada la dhaho economicska kaas ahaan takhasuskay waxaawaaye international dhaqaalaha ahaa gaar ahaan waxaa bartaa international economic dhaqaalaha caalamiga waxaan bart waxaa ka dhigtaa jaamacadda ganacsiga istanbul waayahay waxaa jirta maxamed in ardada qaarkood jaamacadaha turkiga maadaama ay qeyb ka yihiin kuwa yurub ay yurub u tagaan isdhaafsiga ardayda aqoon iswadaarsiga xagga waxbarashada marka adiguna waxaad ka mid ahayd ardaydii tagtay yurub bal arintaasi noo faahfaahay sida ay ku bilaabatay iyo wixii aad la soo kulantay ha ardayda maadaama ay ku jiraan yurub heshiis ay ugula jiraan yurub turkiga waxaa jira barnaamij loo erasmus program oo ardayda yurub iyo turkiya wax barato isdhaabsadaan waa barnaamij aada u weyn oo european unionka ay faangareeyaan ardaydana lagu saacido inay khibrad kasoo qaataan nolosha yurub iyo nolosha wadamada kala duwan waxaa kamid ahaa sanadkii lasoo dhaafay ardaydii ku guuleysatay barnaamijkaas u baxday waxaana tagay wadanka faransa magaalada tolon la dhaho jaamacadda tolon ayaa waxaa kusoo qaatay qeyb kamid a mastarkeyga waa gartay marka sidee u heshay oo aada u martay maaragtay barnaamijkaas barnaamijkan waa barnaamij ku xiran ardayga talentigiisa ama ku xiran ardayga dadaalkiisa waxaa jiro imtixaanaad la galo imtixaanaadkaas oo european unionka ay disaangareeyeen iyo jaamacadaha turkiga imtixaankaas qofkii kasoo baxo iyo buundadiisa aada u sareyso oo xoogaa wanaagsan ayaa imtia jaaniska u heli karo barnaamijkan qofka ku guuleystana waxaa waaye qofka wuxuu janis u noqonaa gaaranteed gaaranti lacag oo oo ku noolaanayo intuu meeshu joogaayo noloshiisa ay qayb qayb kamid tahay ilaa uu meesha u ku noolaanayo waxaa fangareynayo european unionka ha waxaa damaanad qaaday midowda yurub lacagihii ku bixi lahaa safarkiisa iyo maaragtay meelihii uu degi lahaa iyo cuntadiisa waayah marka bal maxaa kala soo kulantay xaggaas iyo faransiiska mana la kulantay ardayda soomaalida
faransiiska waxaa kula soo kulmay arday kala duwan oo iskugu jiraan ajaanib oo wadamo kala duwan ka imaadeen waxaa u badnaadaan wadamada yurub waxaa ahaayey arday kala duwan jermal arday ka imaadeen talyaani spain kuwo kale ka imaadeen sweden marka wuxuu ahay barnaamij aada u xiiso badan oo khibrad oo culture kala duwan a kasoo dheefnay intaa meesha joogana waxaa lasoo kulmay soomaali kala duwan oo ku nool qurbaxa oo inta badan u nolosheeda oo famili ku ahaadaan meesha degeen maxamed waxaan ognahay in dhalinyaro soomaaliyeed ay noloshooda khatar u geliyaan oo ay u tahriibaan qaaradda yurub iyagoo sii maraya safaro dheerdheer oo afrika dhexdeed ahaa kana sii tallaaba bad halis ah adigana si fudud ayaa ku tagtay marka su-aashaasi ma isweydiisay ama dadka qaarkood ma ku weydiiyeen ha way weydiiyeen su-aalaha ugu badan oo hadda xilliga a soo laabtay xilliga a waxbarashada ku jira liwediina ay kamid ahayd shimey isdhiibi rabtaa shimey rabtaa wadanka degi rabtaa inaad qorsheysid yurub laakiin muhiimada hadafkeyga ma ahayn in a yurub a ku noolaado ama si sharci daro ama qaxootinimo a ugu noolaado muhiimadeedu wuxuu ahaa inaad cilmi kasoo kororsado kadibna kasoo laabto cilmiga a kasoo kororsadana wadankeyga adib ugu celiyo ma jiraan arday turkiga wax ku barto oo barnaamijyadaasi ku baxay aqoon iswadaarsiga oo aan soo laaban ha xilli waa hadda aaday usoo kordhaayeen ardayda soomaalida ma garan karo wax sabir karo laakiin aaday usoo kordhaayeen ardayda way baxaan mana soo laabtaan wadankay aada inta badan ma soo laabtaan laakiin waxaa rajeynaya in dabcigaas isbedeli doono laakiin tusaale wanaagsan ayaad u noqotay ardayda soo laabata een, ee waxbarashadoodii kasii wata turkiya ha haddadan waxa waa ardadii waxay ku dhiiranayaan inay aadaan een, tusaale wanaagsan oo noqdaan haddana qofka uu- uu- uu mar kastana yurub uu s- maadaama uu baasaboorkii soomaaliya uu ku tago mar labaadna uu tagi karo way u sahlanaanaysaa marka muhiimadda ma ahan inaa yurub qof ku kala noqotid ama een, wax kale ka dhis ku samaysatid muhiimadda waxaa waaye in aa meesha dadkaas ay ku nool yihiin inaad sidaa aragtid uu noolaan kartid aadna u ka shaqaysan kartid aana wax ka baran kartid kaasi waxa uu ahaa maxamed ciise ibraahim oo ka mid ah ardayda soomaaliyeed ee dalka turkiga waxa uu u warramayey weriyaheena nuur xasan nuur markana dhinacii heesaha ayaynu jaleecina waxaa idinku soo maqan heesta melilico waxaa ku luuqeeya cabdifataax yare iyo ikraam calaale
mililicada quruxdiyo inantan ma jeertaay muuqaagu waxaanaay mililicada quruxdiyo inantan ma jeertaay muuqaagu waxaanaay faxuulahayno miranaya hawdkiyo uxuboy adoo kale marka dawaysa manfaxuulahayno miranaya hawdkiyo xuboy adoo kale marka dawaysa marxadii adduunyada miisaan la saaran marxadii adduunyada miisaan la saaran hoy muradaa ka soo yidhi marxadii adduunyada miisaan la saaran marxadii adduunyada miisaan la saaran mur-adaa ka soo weydhi muhashada dareenkee caashaqo mutaysta muhashada dareenkee caashaqo mutaysta muujadi kalgacalkana aan soo noqotay ikraan maylahaysa ikraan maylahaysa muujadi kalgacalkana aan soo noqotay degan maylahaysa ikraan maylahaysa
Amelia,
codadkii fanaaniinta ikraan caraale iyo cabdifataax yare heestii mililico aynu halkaasi kaga gudubno cabdiwaaxid xasan maxamuud waa wiil dhallinyaro ah oo ku nool dalka jabuuti magaalada cali sabiix ayuu dhowaan ka hirgeliyey shirkad yar oo soo saarta fadhiyada guryaha arrinta xiisaha leh ayaa ah in fadhiga uu soo saaro uu ka sameeyo taayarada ama cagaha baab ama cagaha baabuurta waryahayaga jabuuti sagal siciid faarax ayuu uga waramay qaabka uu ku helay fikraddan iyo waddanka uu ku soo bartay
wallaahi markaa sidaa un tegay senegal ee cashir ahaan baan u socday aqli ahaanteyda wuxuu ahaa cashir soo biirso oo xaggan baan ka soconayay dee farsamo gacmeed baa soo barto koraanka ahaa furnind waxaa ahaa dee farsamo gacanta kusii fiicnaa markaa dee gax gacmahan kuwa xeelanbeegi ayaan ka heli jiraha marka xaggan tegay cashir ahaanba fikir ahaanteyda haada inaa u soo dhigto waxaa arkay wadankiiyo maaragtay saanlooyo la waxaynayo ha dibadda la dhigayo oo dadkii la tusayo aan waxayuun dee u cajibiyey labaadna dee anuna dee inay keenanayaan baa umaleynaya iyakii markii markii dambe ayaan fahmo oo on gartay inay gacanta ku waxaysanayaan dee markii baan siri fikir ahaan maxaa kaaga baayba daabeyna baritado maanta dee waddankii ma ku noqonayso maxaa dee aa geysidoo dee adna wixii aqoontii ka qaadatid oo waddankaaga la tagtid waan ku dadaalay dee marka een, qaabkan aad ka samayso taayirada baabuurta ama shaagaga een, jabuuti oo kale ka waran shaqadaadu meelo badan bay iska yaalaan aa wallaahi iminka taayiradu magaaladu ka buuxaa marka suuqaanta maanta lo regionaalkan waa dad inawaacarwo dad baa soo marayo iibsanayo dadkii magaalada dadka caadi ahaantooda jabuutihaan dadka dee dibadda saalon laga keenaya arki jirey inay ugu horeysay maanta markay arkeen anoo gacanta ku waxay saanoyadii caadi haddana waxay yidhi kabas kabasi yaabay unbaa idhin ahaayo kabasi yaabayo shaaga tusi baa idhi aqli ahaan dadka tusi dee inuu shaaguna saaloon noqon karay maadaama dee waa ka saaloon qurigaba saaloonka quri baa laga waxaya bashash baa laga waxaya kani kaleu noqon kara waaba caagba dee tusi fikir ahaan ku dhali baa yidhi wax kasta maanta dadku maanta wax rayna dee wax dee ula waa ka ha qiiman yihiin oo saal iska tuurinooya dadkiina marka shaaga markaad soo qaado ma isagoo buufaysan oo buuxaad ku samaysaa mise isagoo naqaska laga saaray wallaahi isagoo naqaskii laga saaray caadiyaantii shaagii ayaan soo qaadaa oo buushash baa kuna nabaa ku kooleeya kalabaadna dhar baa u geliyaa deqavetuma baa layidhahayo t c iyo caadi maradii caadiga ugu tolaa si yar qurux badan gacmana waa u yeeraayo suu qofku si fiican dee ugu tiirsado uu fariisto xagga sarena dee waa buush baa ka buuxo dadkii fariistay wala arkay uu cajibiyey aad buu cajibiyey dee kii caadiga qoryaha laga waxeeyey kana shaaga ayay kaba jeclaadeen buu ay yidhaaheen buu kana fiican oo aa, kana aa, kana qurux badan oo kana fiicanna aad buuna u cajibiyey dee wallahi waxa leeyahay way ku mahadsan yihiin oo dadkuna dee inay bartaan ma doonaan baro ay dadku dee hadhowtola dee shaagi dee yidhaahiin dee mafucuule mid kastaba aqalkiisa dee uu shaagi wuxuu iska dhiga dee yidhaha dee saalon waa laga waxayn karaye bas meel iskaga dhigta dee ya oo dadkeenu badanaa waxay tuuraan wax badan oo qiime leh oo wadamada kale ay dadku wax ku sameeyaan marka dadku waxay tuurayaan haddata u fiirsanayaan aa u fiirsanaya khalaas dee uu dhiganaya kan bilo waxbuu noqon buu oran doonaayo aqalko oo ka aa khalaas iska dhiganaya kan saalon uu noqonaya matooray oranaya khalaas
marka dadka may ku yimaadaan may kaa dalbadaan mise adigaa samaysid oo soo bandhigtid wallaahi maanta ahaan kani shaaga maanta ha u horeyso dadka fikir ahaan ma ku dhelinay ma garan kadib wallaahi dad badan oo dee kaararkaygan aan iga qaato u jiraayo oo doonayo oo doonayna dalbadaan ka labaanta way iiman doonaan insha allah way dalban doonaan khayr umaan ka sugayaa dee insha allah khayr baan rajeynaya shirkad dadku markay maqlaan waxay moodayaan wax kale oo weyn marka laakiin shirkad een, adu taadoo kale s- s- seed ku bilowday ani ahaantay wallaahi shirkadeeya bilaha- bilow ahaanka horta fikirka shirkadeyga wuxuu igu dhashay markii maalintii u horreysay saa u tegay senegal maankaa arkay saalnoogbu fikirka shirkadeyga bilaabmayba markii uu bilaabmay iminka shan bilood buu jiraa lama oran karo markii maalintii umbu umbu umbu ayuu bilaabmayba dee ya Eh, laakiin taa ma sii shaqaynayna shaqadii iyo waxbaradkii iyo maskaxayga ka shaqaynayna ma garan marka xaggan jabuuti soo galo maa bilaabmay inaan gacan ahaan dee marka waa fikir ahaan buu ahaa wallaahi markaan caruurta inta badan marka jabuuti marka la dira dibadda ugu maqan yihiin soo markay soo soo noqonaya ama bax baa la yidhaha lacagaa loo soo diraa ayaa lacagii lacagii loo sii dirayay lacagaa jiro lacag yar askar urursaday ahayd wax weyn ba maaha shirkaddu lacagii wixii aan u baahnaa qofkii damar hadduu shaqadii baranayo xagaa gacanta ku haya wuxuu u baahan yahay saa garanay marka wixii alle wixii iga baahnaa mashiino wixii iga geliyey wixii yaryar ahaa intaas daberi karay waa isdabero waa kala yimid xaggaa marka lacagtii lagugu soo dirayay shoobin shoobinkaaga cuwaaftaadii baad aruurisay oo siri ku bilaabo marka ii tuu dambeeyey kusoo ambabaxayay lahaada dadku telefoonay beesiyey ayaa la iibsadaayo magaalada soo galaysaa baa layidhaha anuu qalan baa soo qaato beri torada markaa waxaa ka shaqaysatid ayaa waxaan kale ku iibinaya siride marka wixii baa la soo galay maanta alxamdulilah dee waa kaani ku waxaynayo dee caruur yaroo aafadaha ciyaalka arteegana waan baraa oo u horeeya walaalkii ku yar baa jiro isagu koolashka dhigto la shaqeeyo aad ila shaqeeyo oo iga daba baran doono bedeli doono insha allah waa ka khayr baa u rajeynaya dee ay dadkana dee insha allah wa- wixii magaaladana dee maanta nagu soo barto ana xaggan u joogaba waxay dibad u baxaan ma doonayaanba dee marka reer cali sibixi waxaa leedahay dibto aniga una yimaado banaanka ma bixi kartaa ربنا ما بيحكي انا خلاص انا معلن نغنى ان شاء الله باش بالي فيسبوكا وجيب كنا بيبا اخرى تيري ديسيس باو دحيو marka ee, dadku waxay ga arkaan baashada leejuuta xagaaga ka soo hadlaan way yaabaan iyaga way iyaga joogitaanba laguma waxeeya maanta calasiix waa u horeeyo oo daldaliyada calasiix waxaanu ka mid yahayn soo bartay aheyd marka way la hadlaan waa u tagaa aqalka waa u soo qiyaasaa modelada waan tusaa dhammaan markaaba xaggan ugu waxayna calasiix waana u geynaa u qaadnaa qof dhallinyara wax soo bartay een, dad badan waxaa jirta dowladda iyo caasimaday tagaan inaad gobolkaaga dib ugu soo noqoto saa ka shaqayso waa mas-uuliyad intee le wallaahi waa mas-uuliyad weyn oo dee iyo maanta dee maan kalanaysaa dadkii xaggan ahaa dee cadaan dee calasabixaan maanta dee dhalinyartii calasabixa soo baratay ma dadkii xaggan ku faraxsan yihiin waxay koraysaa dee dee dadka maanta magaalada dee korinayay ama magac u yahay waa anaka un dadka waxan waxeeyoon maanta qof hadduu yidhaha saalon waa doonaya calasabixu saalon jiraa u doonaan looranaya dee ya magacii calasabix baan raacayo
kaasi wuxuu ahaa cabdiwahaab xasan maxamuud oo ah wiil dhallinyaro ah oo taayirada ka sameeya fadhiyada guryaha wuxuuna magaalada cali sabiix ugu waramayey wariyahayaga sagaal siciid faarax haatanna xubintii cayaaraha ayaa idinku soo maqan axmed cali sheikh ayaa noo haya
kulansi wanaagsan dhegaystayaal kula soo dhowaada xubinta cayaaraha kulamo ka tirsan horyaalka premier leaga ee dalka ingiriiska ayaa xalay dhacay kooxda kubadda cagta manchester united ayaa kulan adag kaga hortagtay kooxda manchester city ee magaalada ay ka wada dhisan yihiin ciyaartaasina waxaa laba gool iyo waxba ku adkaaday kooxda united goolka koowaad ayaa waxaa daqiiqadii soddonaad ee ciyaarta u dheliyey ciyaaryahan antony marcial halka goolka labaad uu daqiiqadii sagaashanaad ee ciyaarta kadib lixdii daqiiqo ee lagu daray uu saxiixay ciyaaryahan scott mctominy waxaana ciyaarta ay ku soo dhammaatay laba gool iyo waxba kooxda manchester united ayaa muddo toban sano ah kadib markii ugu horreysay labadii kulan ee horyaalka ka wada adkaatay kooxda mancity iyadoo kulankii hore oo ka dhacay garoonka kooxda city ee etixaadna uu ku soo dhammaaday laba gool iyo gool oo isla united ay ku adkaatay dhinaca kale kooxda chelsea ayaa iyana waxay afar iyo eber kaga adkaatay naadiga everton isla ciyaar ka tirsaneed horyaalka kooxda kubadda cagta liverpool ayaa hadda hogaaminaysa horyaalka waxaana ay u baahan tahay oo keliya lix dhibcood si ay ugu guulaysato liverpool ayaa waxa ay leedahay siddeetan iyo laba dhibcood kooxda mancity oo kaalinta labaad ku jirta ayaa leh konton iyo toddoba dhibcood kaalinta saddexaad waxaa ku jirta kooxda leicester oo leh konton iyo shan dhibcood inkastoo uu kulan u harsan yahay leicester waxay leedahay konton dhibcood iga raalaada dhegeystayaal kooxda chelsea ee afraad ku jirta waxay leedahay afartan iyo siddeed dhibcood halka kooxda united ay leedahay shan iyo afartan dhibcood kulamo ka tirsan iyaguna horyaalka dalka talyaaniga ee serie a ayaa dhacay kooxda yuventus ayaa ka adkaatay naadiga inter milan oo laba gool iyo waxba ayay dirtay venese iyo fiorentina ayaa isla dhaaf waayey barbardhac eber iyo eber ah samadoria ayaa labiyi hal kaga adkaatay kooxda helas verona halka kooxda In- kooxda ac milan oo matagelisay naadiga genoa looga adkaaday laba gool iyo gool sbal oo iyaduna u safartay kooxda baarmo waxay ku soo adkaatay gool iyo waxba horyaalka waxaa hogaaminaysa kooxda yuventus waxaana ay leedahay lixdan iyo saddex dhibcood kooxda lazio ayaa leh lixdan iyo laba dhibcood halka kooxda inter ay leedahay konton iyo afar dhibcood kooxda atlanta oo ku jirta kaalinta afraadna waxay leedahay afartan iyo siddeed dhibcood horyaalka dalka sbain kooxda real madrid ayaa markale laga adkaaday waxaana labiyi hal dhigtay kooxda real betis villarreal oo martigelisa laganesna waxaa looga adkaaday laba gool iyo gool granadaha ayaa waxa ay barbardhac hal iyo hal la dhaaf weysay kooxda levante oo u safartay real valodolid ayaa martigelisay kooxda atletic club waxaase lagu dhuftay afar gool iyo gool osasunana waxay gool waxba dirtay naadiga isbanyol horyaalka dalka jarmalka kooxda bayern munchen ayaa sii adkaysatay hogaanka horyaalka markii laba gool waxba ay kaga adkaatay kooxda augsburg kooxda menzena waxa ay martigelisay kooxda dusseldorf hase yeeshee ciyaartaas waxay ku dhammaatay barbadhac gool iyo gool ah horyaalka dalka faransiiska saneteni oo la kulantay boqdo hal iyo hal ay ciyaartooda ku dhammaatay rinis iyo montbelefna shan iyo eber rinis ay ku badisay kooxda lilina waxay hal gool iyo waxba dirka kaga adkaatay naadiga lyon xubinta cayaarahana waa naga intaas
aad buu umahadsan yahay axmed cali sheikh oo xubintaasi cayaaraha nala socodsiinaya haatanna dhinacii kaalmaha sugaantaanu mar kale ku laabanno waxaa idinku soo maqaan heystii dhakacdhakaca fanaanada farxiye kabayar
buuxiya lafuudhadhaca uuntaha cunnada ay martiyo iidiyo wadnuhu dhexe socdaha caashaqa warigii lagama dharbo buuxiya lafuhu u dhadhaca uuntaha cunnada ay martiyo iidiyo wadnuhu dhexe socdaha sida dhibic rooban ku dhowra sida wiiran dhalaydan kaa naxa dhibitiyo ciidakan ku dira sida dhibic rooban ku dhowra sida wiiran dhalaydan kaa naxa dhibitiyo ciidakan ku dira dhabahaygu aday ku maqlan indhahayguna aday ku dhegtan dhabahaygu aday ku maqlan indhahayguna aday ku dhegtan dhabahaygu aday ku maqlan indhahayguna aday ku dhegtan dhabahaygu aday ku maqlan indhahayguna aday ku dhegtan soo dhawow dabka aan ku saare soo dhawow dabka aan ku saare dheesha dheesha dheesha dheesha dhakaca dhakac andele uumashow andele dhakaca dhakac andele uumashow andele soo dhawow dabka aan ku saare soo dhawow dabka aan ku saare dheesha dheesha dheesha dheesha dhakaca dhakac andele uumashow andele dhakaca dhakac andele uumashow andele
codkaasi macaan ee fanaanada farxiyo kabayare ayaa gebagabo u ah idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaanu idinku dhaafinaa sidaas iyo nabadgelyo
dhamuuca shaqaada ayu beero dhabti adigaan kugu dhartaa dhakhtarkii jacaylkana adiga oo bogatana adiga dhayi karaye dhamuuca shaqaada ayu beero dhabti adigaan kugu dhartaa dhakhtarkii jacaylkana adiga oo bogatana adiga dhayi karaye sida dhibic rooban ku dhowra sida wiiran dhalaydan kaa naxa dhibitiyo ciidakan ku dira sida dhibic rooban ku dhowra sida wiiran dhalaydan kaa naxa dhibitiyo ciidakan ku dira dhagahaygu aday ku maqlan indhahayguna aday ku dhugtaan dhagahaygu aday ku maqlan indhahayguna aday ku dhugtaan dhagahaygu aday ku maqlan